bismillaahi raxmaani raxiim ciid wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka subaxee dalsan qodobada ugu dooran saakana waxaa kamid ah wadamada maalinta labaad ee ciidul fidriga oo maanta laga ciidaya wadamo kala duwan oo ku yaada afaha dunida iyo wadamo qaar oo ay maanta u tahay maalinta koowaad dowlada soomaaliya oo sheegdaydii ugu horeysay ee kasoo saartay dalka suudaan faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya muwaadin soomaaliyeed oo lagu dilay gudaha dalka koonfur afrika iyo dilalka loo geysanaya muwaadiniinta soomaaliyeed oo sii kordhaya imaaraadka caalamka warkeenasi waxaad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah xaalada wadanka suudaan oo maanta degan rabshado mudooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan waa subaxnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaiy labaatanka bisha abriil sanada laba kun iyo saddexiyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu dooranaa warkayaga subax markana kusoo dhawaaday iyagii oo intaasi ka faah-faahsan maalinta labaada ciidul fidriga ayaa maanta waxaa laga ciidayaa wadamada kala duwan ee islaamka iyagoona dadka qaarkiis maanta ay u tahay maalinta labaad ee munaasabadda ciidul fidriga shalay ayay ahayd maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul fidriga wadamo kala duwan oo ku yaala dunida si weyn looga ciiday maanta waa maalinta labaad dadka shacabka ahna waa isku marxabeynayaan wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo wadooyinka kale ee dalka ku yaala ayaana waxaa lagu arkayaa dadyo kala duwan oo shacab ah kuwaasoo isku marxabeynaya munaasabadda ciidulfidriga maalinteedii labaad oo maanta ay tahay wejiida dadka shacabka ahna waxaad ka dhehan kartaa ismarxabeen inay aada isugu faraxsan yihiin maadaama maanta ay tahay maalinta labaad ee munaasabadda ciidulfidriga shalay dadka shacabka ah waxay u dalxiisageen xarumaha kala duwan iyo goobaha dalxiiska iyagoo halkaasi waqti ku qaadanayay dhammaantoodba dadka ayaana wejiyadooda waxaa ka muuqatay farxad iyo reenreen iyagoona si weyn looga dareemayay munaasabadda ciidul fidriga oo maanta ay ku beegan tahay maalinteedii labaad markan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay in ardaydii ugu horeysay ay kasoo saartay dalka suudaan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay ardayda soomaaliyeed ee ku xayiran dalka suudaan ay u daadgureysay dalka etoobiya sida uu xaqiijiyey danjire cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ah kusimaha xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda konton ka mid a ardaydan la geeyey xuduudda etoobiya etoobiya islamarkaana ay safaaradda soomaaliya diyaarisay gaadiidka ardayda kale looga soo bixin lahaa dalkaasi danjira diinaari oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaa intaasi ku daray in maalmaha soo aadan ay arday u gudbin doonaan gudaha itoobiya iyada oo kadibna loo soo qaadi doono dalkan soomaaliya qaar ka mid a ardayda soomaalida ee ku sugan caasimadda khartuum ee dalka suudaan ayaa horey u sheegay inay dowladda soomaaliya uga codsadeen inay ka daadgurayso dalkaas waxaana weli meelo ka mid ah dalka suudaan ka socda dagaal xoogan dagaalkaas ayaana ah mid khasaare kala duwan uu ka dhashay iyo mid sababeyba cabsida baaxadda leh ee dadka shacabka ah ay wajahayaan guud ahaanba xaaladda waa ay cakiran tahay ilaa iyo hadda mana muuqato wax saansaan ah iyo arrimo kale oo fara badan oo dadka intooda ugu badan ay doonayaan in halkaasi laga soo samata bixiyo dalka suudaan waxaa ku sugan arday fara badan oo soomaaliyeed kuwaas oo waxbarasho u joogay dalkaasi waxbarashada ayaan halkaasi u joogeen in muddo ah ugu dambeyntiisa dowladda federaalk soomaaliya ayaa saacideysa ardaydaasi markana haddaan eego al-shabaab ayaa waxa ay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen deegaanka masegawaay ee gobolka galgaduud halkaasi oo saldhigyo ay ku leeyihiin ciidanka xooga dalka sida uu ama sida ay sheegayaan wararka halkaasi ka imaanaya dagaal xooggan ayaa halkaasi ka dhacay wuxuuna weerarkaas ahaa mid xooggan oo khasaaro kala duwan uu ka dhashay goobjoogayaal ayaa sheegay in al-shabaabka weerarka soo qaaday oo si saa-id ah u abaabulnaa ay isku dayiyeen sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen deegaanka iyagoona iska cabin xooggan kala kulmay ma kala kulmayay ciidamada ammaanka weerarkan ayaa kusoo beegmay laba cisho kadib markii shabaab weerar kan la mida ay ku qaadeen deegaanka budbud ee isla gobolka galgaduud waxaana weerarkaasi khasaaro lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kaas oo ahaa weerar isagu laftarkiisa khasaaro kale oo aada iyo aada u xoogan uu ka dhashay dhammaantiisaba markanse dilalka loo geysanaya muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka koonfur afrika ayaa sii kordhaysa waxaana dalkaasi lagu dilay muwaadin soomaaliyeed oo kamid ahaa ganacsatada wadankaasi ku ganacsan jirtay in muddo ah muwaadinkan soomaaliyeed ee la dilay ayaa waxa uu ahaa mid kamid a muwaadiniinta ganacsata kooxa burcad koonfur afrikaan ah ayaana waxay meelo kamid a dalkaasi ku dileen muwaadinkan soomaaliyeed oo ka shaqeysta dalkaasi iyagooo dilka kadib goobta ka baxsaday muwaadinka soomaaliyeed ee la dilay waxaa lagu magacaabi jiray allahu naxariistee axmed daahir wiil dhalinyaro ayuu ahaa waxaana lagu dhex toogtay bartamaha xaafadda ay soomaalida degan tahay ee magaalada johannesburg ee myver goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dilka kadib ay goobta soo gaareen ciidamo ka tirsan booliiska koonfur afrika kuwaas oo sameeyey howlgallo balse aysan ku guuleysan inay qabtaan kooxihii dilka geystay qaar ka mid a soomaalida ayaa walwal ka muujiyey dilalka soo noqnoqday ee ka dhacaya dalka koonfur afrika waxaana dilkan uu kusoo aadayaa xilli ay tahay maalinta mid maalmaha ciida loo guda jiro dalka koonfur afrika ayaana waxaana sanad walba si joogto ah ugu dhaca dilal dhaawac boob lagu hayo soomaalida waxaana jirin ilaa iyo hadda cid xil iska saartay wax ka qabashada falalkaas halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo hadalsan muqdisho markana akhbaaraadka dibadda xaaladda wadanka suudaan ayaa weli ah mid aad iyo aada u cakiran iyadoona dadka shacabka ah iyo sidoo kale dadka kala duwan ee dalkaasi ku sugan ay cabsi xoogan ay wajahayaan guud ahaanba dadka intooda ugu badan wadankaas ayay ku sugan yihiin cabsi xoogan ayayna hadda wajahayaan guud ahaan markii loo eego guud ahaan warkii subax xasaaka kala socoteen raadiyo hadalsan waa naga intaa cidii warkayga seega barahayna bulshada ayay dib kaga heli karaan warkaa warkiisa xiga intaa ku kulmi doonno ammaane allah
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel